xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ka hadlay shir ay muqdisho kula lahaayeen madaxda maamul goboleedyada kaas oo shalay la sheegay inuu fashil ku soo dhammaaday axmed madoobe oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada oo shirka ka baxay ayaa ku laabtay magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulka la baxay jubbaland xamse oo daboolaya fashilkaasi ayaa sheegay inuu shirka weli socdo ayna socdaan la tashiyo muhiim ah sida uu hadalka u dhigay haddaba waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socdaa madaxda ka soo qayb gashay shirka waxay ku jiraan la tashiyo la xidhiira qodobada qaarkood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo
ma ahan markii ugu horraysay oo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa la baxay maamul goboleedyada ka jira dalka uu fashil ku soo dhammaado waxaana loo aanaynayaa sida ay dad badan qabaan mowqif la'aanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa iyagoo dabada kula jira dowlado shisheeye oo dana kala duwan ka leh soomaaliya